maamulka dowlada hoose ee degmada sheikh ayaa furay wadooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo bulshada degmadaasi ololahan ayaa waxaa qeyb xoog leh ka qaatay shacabka degan xaafadaha laanta hawada dayaxa iyo xaafado kale maayarka degmada sheikh ismaaciil xuseen cali ayaa faahfaahin ka bixiyey ololahan wadabanaynta ah intii doorashada lagu jiray runtii gaab baa soo kala dhex galay oo shaqooyinkaasi hoos bay nooga dhaceen laakiin insha allahu tacaala ilaahay fadligii saakay noo qabsantay saddexdaa wado oo ka warbixiyey jinaarko oo cabirkii horna jeerka uu sheegay ayaan saaka furnay insha allahu tacaala dadka waxaa jira wadooyin badan oo xidhan runtii wado la-aanna runtii dee ma suurtagelayso bilicda degmada iyo quruxda degmada iyo mataqaanaaye dee wadooyinkii dadku ay u baahnaayeen inay shakhsiyaad ay goostaanna runtii waa dee ka dulqaadan mayno arbacada dambe insha allahu tacaala waa noo qorshaysayin wadooyin kale oo calaamadsan oo noo calaamadsan insha allah inaan furno haddii ilaahay ka dhigo insha allah dadka wadooyinka dhex degan waxaan ugu baaqaynaa intii aan fulintu iman oo mataqaanaayan xoog iyo mataqaanaaye qasab lagugu furfurin waas og tahay wadada ka guur dib ugu noqo halkaa degan tahay dib ugu noqo intaad sharci u haysato dib ugu noqo intaad mulkiyad u haysato dib ugu noqo intuu sharcigu kuu ogol yahay wixii aan sharcigu kugu ogolayna runtii dee ha soo gelin adigoona ixtiraamaya degmadana ixtiraamaya runtii insha allahu tacaala waxaan wax ku qabsan karnaa waa isku waa isku waa isku tashi dowlad hoose keliya wax ma qaban karto shicib iyo dowlad hoose markaan iskaashano markaasaa intay naga dhiman aynu qabsan karnaa insha allahu tacaala intii aanu qabsanina waxaan ku qabsanaa wadajir insha allah intay naga dhimanna wadajir baan ku qabsanaa haddii ilaah ka dhigo insha allah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya runtii bulshada reer sheekh oo si hagarla noola shaqeeya insha allahu tacaala waxaa jira cashuuro badan oo baaqday oo dowladda hoose ka baaqday laga soo bilaabo bishii lixaad ilaa maanta intaa dadkaana dulqaad iyo mataqaana deganaan baan ku wadnay runtii intaana sharciga aan la tigsan waxaan faraynaa iyagana insha allahu tacaala cashuuraha kala duwan ee baaqdayna inay soo xareeyaan haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala kulley bartanka dambe bishan disembar fulin baa la bilaabaya insha allahu tacaala intaasaa noo badan si kastaba maalmihii lasoo dhaafay maamulka degmada sheekh ayaa waday ololo isugu jira nadaafad iyo wadabanayntaasoo qayb ka qaadatay bilicda degmada